halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosan uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaabgaaban hirarka efemyada geeska africa iyo v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis koob iyo labaatanka bisha abril sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigoo haruun macruuf iyo cumar xasan
dhegaystayaal qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo waraysi gaarah siiyey idaacadda v o a
dalkii duruufaha ka jira ayaa keenay dadkaani dalkoodana ma necba dadkoodana ma jecla waalidiintooda guryahooda iyo dahabkooda uma ayan gedin carruurtooda inay badda ku halliganto laakiin duruufaha soomaaliya ka jira ayaa keenay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanula yeelanay mid ka mid a dhallinyarada hogaamiyaasha mustaqbalka dunida ee sanadkan lagu martiqaaday maraykanka toban qof ayaa nahay waxaan ka kala imaanay wadan la dhahayo burma wadan la dhahayo afghanistan wadan la dhahayo tunisia wadan la dhahayo indonesia gaza kenya waxaan is wareysanayna waxay ahayd hogaaminta siday wax u hogaaminayeen iyo siday wax u sameeyaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka barack obama iyo boqorka sacuudi carabiya boqor salmaan ayaa isku raacay muhiimadda ay leedahay in la isticmaalo in la isticmaalo hal hab loola dhaqmo oo loo dhan yahay si loo yareeyo khilaafaadka gobolka bariga dhexe kadib markii ay magaalada riyaad ee caasimada dalkaasi sacuudiga ku yeesheen shir qaatay muddo laba saacadood ku dhowaad ah kulankaas oo ka dhacay qasriga ergah kadib ayaa waxauu aqalka cad ee maraykan ku sheegay in labada hogaamiye ay ka wada sheekaysteen caqabadaha iyo howlaha daandaansiga ah ee ay iiraan ka wado bariga dhexe maraykanka iyo sacuudi carabiya ayaa waxaa kusii kordhaya waayadan dambe xiisad ku wajahan ku kala duwanaanshaha hanaanka loola dhaqmayo dalka iiraan iyo la dagaalanka argagixisada warku waxau intaasi raaciyeen madaxweyne barack obama uu soo dhoweeyey joojinta colaada dalkaas yeman halka boqorka sacuudiguna uu sheegay inuu gaadhsiin doono gargaar aadaminimo guud ahaan dalkaasi yeman madaxweynaha zambiya edgar lungu ayaa soo saaray wareegto ku amraysa ciidamada amniga inay sharciga iyo kala dambeynta ku soo celiyaan qaar ka mida magaalooyinka waddankaasi ay ku jirto magaalada caasimada ah ee lusaka amarkan ay dowladdu soo saartay ayaa ujeedadiisu tahay in lagu joojiyo dilal ka dhacay magaalada iyo weliba qalalaanso gacanka hadal wata oo ka dhacay magaalooyinka isku raranka ee dadweynuhu ay degan yihiin mas-uuliyiinta ayaa sheegay in qalalaasuhu keenay uu ka dambeeyey kadib markii dadka qaar ay ku eedeeyeen ajaanibta waddankaasi inay dilayaan islamarkaana dhiig daadinayaan si uu ganacsigoodu u bulaalo taasi oo keentay in la qaado weeraro nacayb loo qabo dadka ajaanibta oo ay geysanayaan dadka waddankaasi dhallinyarada waddankaasi ayaa dhacay tukaamada islamarkaana waxa ay weerareen dadka ajaanibta ee waddankaasi ku nool wasiirka warfaafinta ee waddankaasi jeshimba kambowale ayaa sheegay in madaxweynuhu markii amarka iyo kala dambeynta lasoo celiyo uu joojin doono wareegtadaasi inay dhaqan gasho wuxuu sheegay in dib u eegis lagu samayn doono wareegtadaasi maanta oo khamiisa waxa uu sheegay in madaxweyne lungu uu haysto awoodda dastuuriga maadaama uu yahay taliyaha ciidankaasi u ilaaliyo amniga muwaadiniinta waddanka zambiya iyo weliba ajaanibta
subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a gordhow waxaa inoo soo socda warbixin ku saabsan khudbad uu madaxweynaha soomaaliya ka jeediyey maxadka nabadda ee maraykanka laakiin marka hore wax yar uun ka hor intaanan hawada soo gelin ayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo safar ku jooga magaalada washington waxa uu waraysi khaasah siiyey idaacadda v o e da waraysiga waxaa la yeeshay madaxa idaacadda v o e da cabdiraxmaan iyo barow waxaanu ugu horreyn weydiiyey sida uu u arko cidda iska leh mas-uuliyadda dhallinyarada soomaalida ee ku dhimanaysa badaha
wallaahi dee mas-uuliyadda noocaase dee dabcan annagu mas-uuliyadda dhinac baan ku leenahay dee dalkaan mas-uulka nahay mas-uuliyadda iyo xilka ee ummadda soomaaliyed ee noo dhiibatay awgeed yaa mas-uuliyaddaas ee aada noo noogu dhacaysaa dowladda soomaaliya haddii aan nahay laakiin xaqiiqada dhabta ay jirta waxay tahay dee dalkii duruufaha ka jira ayaa keenay dadkaani dalkoodana ma necba dadkoodana ma jecla waalidiintooda guryahooda iyo dahabkooda uma ayan gedin caruurtooda inay badda ku halliganto laakiin duruufaha soomaaliya ka jira ayaa keenay duruufaha soomaaliya ka jirana sida waxaas looga baxa now duruufaha soomaaliya ka jira inteeda badan waa dhaqaala hadda wax dadku ay u cararayaan Eh, dhaqaalo waa haddaan kaa dhex galo waa shaqa la-aan baa laleeyahay cidda shaqada ugu badan bixisana waa dowladda federaalka idinkana shaqa laydin kama helo maxaa ku daweynaysaa taa dee dowladda federaalka inta awoodi karta shaqo way bixisaa maanta soomaaliya cidda ugu badan ay wax shaqaalaysa ee loo shaqeeyo waa dowladda laakiin inta hadda ay bixisahay ka badan awooddeedii baanay lahayn laanna qofka markaad shaqaalayso xuquuqu u leeyahay haddii xuquuqdiisa aanu heli karin kuwa hadda aan shaqaalaynay oo ama ciidanka amniga ha ahaadaan ama shaqaalaha rayidka ha ahaadaan ayaa dowladdu la daalaadhicaysaa muxuu ahay xuquuqdoodu sida shawelileed saddexdii sano afartii sano lasoo dhafaa dhaafayna way sad- way saddex jibaarmeen shaqaalaha dowladda oo way afar jibaarmeen aad iyo aad ayay tiradooda u badatay haddee waa intay kari karto dowladda laakiin dee dadka soomaaliya dalka soomaaliya waad garanaysaa boqolkiiba toddobaatan in ka badan waa dhalinyaro soddon sano ayaa da-dooda ay ka yar tahay dadkaasi marka nisbada ay ka yihiin waa malaayiin waay maaha boqolaal kun xataa maaha dee dhammaantood dowladdu ma shaqaalayn karta laakiin duruufo dadku ay shaqo ku helaan inay abuurto oo ah amni iyo deganaanshiyo iyo sharci iyo kala dambeyn ayay dowladdu aad iyo aad ugu mashquulsan tahay kaasoo dee labaatan sano ka badan soo hadlaysnayna muddo saddex sano afar sano laguma dhammaystiri karo laakiin waan qiraynaa fursadaha dalka ka jira oo yar awgood ayaa keentay dhibaatadaasi waaya aanu duruno dhinaca iyo doorashada iyo n wixii heshiisyadii dhowaanta la galay afar sano ka hor markii aad qabatay adigii baarlamaanka howlihii idin yaallay waxaa ka mid ahaa dastuurka dhamaystiridiisii qabyatiridiisii doorashadii n hal codii hal markino n eh, qof in markino la hirgeliyo maanta doorashadii hal qof iyo hal cod way meesha way ka baxdo oo taariikhdeeda dib u geli mayno n maxaa imika cusub ood is leedahay doorashadani way kaga duwanaanaysaa kuwii ka horreeyey
Eh, cabdiraxmaan waxaa jira taariikhdeenii dhoweyd oo u dambeysay oo dowlad dhisidda soomaaliya ee ka soo bilaabatay carta ee ku soo xejisay embagathi ee ku soo xejisay iskoola bolisiya laba kun iyo laba iyo toban meeshasaan joognay oo boqol iyo soddon iyo shan oday oo qabaa'ilka soomaalida ka ka socdana ay soo magacaabeen baarlamaanka soo xuleen laba kun iyo lix iyo toban waxaan joognaa oon leenahay muqdisho ha ka baxdo ha tagto muxuu ahay ma- magaalo madaxyada ee dowlad goboleedyada halkaas ha tagto dad maxaan ku rahdaa dhowr iyo toban kun oo soomaali aana ha ka qayb qaadato baarlamaanka sagaalaad ee soomaaliya sidii loo keeni lahaa taasi waxaan ugu sii dhowaanaynaa midda aad sheegtay oo ahayd hal qof iyo hal cod maanta xamaraan ka tagnay waxaan joognaa eh, dowlad goboleed caasimadooodii laba kun iyo labaatanne waa qorshaheedii inaad aragto waan rajeynaya waan dhignay in degmada ay tagto iyo hal hal qof iyo hal cod marka dee waan sii dhowaanaynaa waan sii soconaa haddii aan haddii aan wixii wax ugu fiicnay aanan gaari karin waxa maanta aysanaa waxa ka fiican ee ka sarreeyaan gaarna waa taa Een, waan maqlaynay waxbaa nagu soo duulduulayay in doorashada soo socota aad gelayso laakiin wax rasmiya v o a weli kaama hayso doorashada ma ka qayb gelaysaa soo socota doorashada waan ka qayb galaya anigu haa haddii lagu doorto maxaa ka duwan wixii hore noo aad samayn doontaas leeda ajandadeedaan la imaan doonaa sidii markii horeba eh, aan ajandahii lixda tiir aan ula imiday oo wax badan ay ka ka ka dhaqan galeen tan dambana markeeda la gaaro waxaan la imaan doonaa ajandaha ama manifestada dadka soomaaliyeed aan u ballan qaadaya dee dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah in waraysigaas oo dheer aad ku dhegaysan doontaan idaacadaha galabta iyo caawa
waa tahay dhegeystayaal eh, waraysigaasina waxaa la yeeshay madaxweynaha cabdiraxmaan yeberow madaxa idaacadda voice of america dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waraysigaasi uu siiyey idaacadda v o a ka hor waxa uu khudbad ka jeediyey macadka nabadda ee maraykanka xarintiisuna tahay magaaladan washington d c madaxweynaha ayaa khudbadiis kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin marxaladda ay soomaaliya maanta marayso doorashooyinka iyo nabadgelyada dalka warbixintaasi waxaa isku soo dubariday kana qayb galay khudbadaasi wariyahayaga xuseen bare aadan kulankan oo uu soo qabanqaabiyey macadka nabadda ee maraykanka ayaa waxaa xidhiidhinayay kaalihii hore ee maraykanka u qaabilsanaa arrimaha afrika johnny kerson waxaana ka soo qayb galay soomaali badan iyo wakiillo ka socday beesha caalamka iyo hay-adaha daneeya arrimaha soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa madasha ka jeediyey khudbad uu ku soo koobay xaaladda soomaaliya iyo waxa xukuumaddiisa u qabsoomay intii ay talada hayeen madaxweynaha ayaa tilmaamay in soomaaliya ay marxalad cusub gashay iyada oo qaab ka duwan sidii hore doorashada loo geli doono sanadkan isagoo tilmaamay in hannaankani uu yahay tallaabo hore loo qaaday Somalia agreed to pursue political transformation by drafting and agreeing a federal constitution adopting a federal model of governance.
soomaaliya waxay ogolaatay in isbeddel siyaasadeed yimaado iyada oo la sameeyey qaabiyo qoraalka dastuurka federaalka ah iyo aasaaska hanaan federaal ah iyo in doorasho sal ballaadhan laga qabto dalka ugu dambeyn sebtembar sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka madaxweynuhu waxa uu tilmaamay in soomaaliya ay tallaabo hore u qaaday isagoo dib u xusay geedi socodka doorashooyinka soomaaliya oo uu tilmaamay in markii hore dibadda wax lagu soo dooran jiray dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu khudbadiisa ku sheegay in iminka la gaadhay xilligii ay soomaalidu la wareegi lahaayeen siyaasadda soomaaliya islamarkaana ay beesha caalamka fursad ay u siin lahayd in soomaalidu ay xal u helaan mashaakilkooda fixing political problems of Somalia, the world has been sitting in the driving seat and the Somalis were sitting in the back seat. Now is the time we decided to take the driving seat and we request our international xal u helidda partners- mashaakilka siyaasadeed ee soomaaliya waxaa kursiga darawalka fadhiyey beesha caalamka waxaana iminka la gaadhay xilligii ay soomaalidu kursiga hore fadhiisan lahaayeen beesha caalamkuna ay dusha kala socon lahayd kuna taageeri lahayd madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale tilmaamay in soomaaliya guulo laga gaadhay dhinaca la dagaalanka al-shabaab iyo nabadgelyada Today, Al Shabaab, they do not control any significant town or location that's known. They remain in Sab- but The challenge is still there. The insurgents' war is still there.
maanta shabaabku ma haystaan magaalooyin muhiim ah laakiin caqabaduhu weli way jiraan oo qaraxyo iyo weeraro gaadmo ah way dhacaan laakiin shabaab ma aha iminka awood jirta oo juqraafi ahaan meelo muhiima haysata gabagabadii kulankan ayaa qaar ka mid ah ka qaybgalayaashu waxay v o eda uga warrameen siday u arkaan khudbadda madaxweynaha iyo xaaladda dalku iminka ku sugan yahay waxaa la yidhaahdaa khadre shabaxaan cabdulle een, madaxweynaha hadalkiisa waxaan u arkaa inuu ahaa mid aad iyo aad u fiican aad baan ugu hanweynahay inaannu galabta meeshaan ku aragnay shaqo badan baa loo baahan yahay waddanka in loo qabto far keliya fool ma noqdo waxaan rajaynayaa soomaalidu inay noqdaan dad isku tiirsan oo isqabsada magacaygu waxaa xuseen nuur darwiish waxaan deganahay washington d c marka madaxweynaha waxyaabaha uu sharxay oo ku yimid in ay soomaaliya ay ka baxday marxaladdii adkayd ee u gudbaysa marxalad wanaagsan wuxuu kaloo sharxay sidii ay u dhici lahayd doorashooyinka siday usoo socdaan soomaaliya sidai taariikhdu ahayd waxay ka soo baxday doorasho carta ka timid oo mbagaadi soo gaartay oo kadibna jabuuti tagtay oo kadibna maaragtay muqdisho timid maanta waxay gaaraysaa lix gobol ay dadka soomaaliya degan yihiin meeshii ay ka dooran lahaayeen boqol soddon iyo shan oday dhaqameed ay dooran lahaayeen maanta waxaa dooranayso ilaa iyo boqol qofood ayaa qofkii dooranayso konton ilaa boqol qofood marka afar iyo toban kun oo qof ayaa doorashadaani waxay noqonaysa dadka xildhibaanada noqon doono soo saaraysa Waa- waa- waddadii oo ahayd boqol soddon iyo shan qofood waxaa loo gudbay afar iyo toban kun oo qof ayaa doorashadu ah, ka qayb galayso marka waddo yaroo bilaabantay waaye wuxuu aad u qaaxay sida ay dadku ay isku aaminsaneen oo qabaa'ilada loo kala fogaaday marka in laga gudbaayo waxa dhibka taagan etoobiyana wuxuu yidhi maaragtay haddase dowladda een, rejiimka soomaaliya 1990ga baxay iyo etoobiya rejiimkeeda ayadana 90ga baxeen rejiimo cusub ayaa yimaaday saas awgeed ayay maaragtay rajo fiican inay bilaabto laakiin way adag tahay sidii amnigu sidii wada shaqayntu labada dowlad u bilaabanaysa un waddo ayay bilaabeen xildhibaan maxamed axmed keenaan runtii wuxuu ahaa shir yar oo briifa oo aad iyo aad u wanaagsan wax badan oo yididiille ah soomaaliya hadda xaaladda een, ay soo martay iyo meesha ay ku sii socotana aad ayuu uga hadlay aad ayuuna dadka ugu dhiirageliyey marka runtii aad baan ugu faraxsanahay magacayga waa muuse cabdiqaadir cabdimaax ku nool washington d c iyo nawaaxigeeda madaxweynuhu wax badan oo aan jeclaan lahaa inuu uu ka sii hadlana ma uusan ka hadlin laakiin een, muxuu ahay sheekeen waxa uu madaxweynuhu sawiray sawir aad moodo inuu een, positive yahay ama uu qurux badan yahay oo waddankii ka sheegay marka waxaan se ognahay in muxuu ahay secur- security-gu sida uu madaxweynaha u dhigay inaysan ahayn oo waddanku uu muxuu ahay security-giisu aada u liito een, bishi- bilihii lasoo dhaafay keliya ay dhowr xildhibaan oo xamar ku dhinteen Een, waxaan jeclaan lahaa inuu madaxweynuhu also wuxuusan ka hadal uusan ku dheeraan een, deriska wadamada deriska ah iyo sida ay inta ay ku leeyihiin maamulka wadanka iyo waxa uu isagu yacni een, een, yoolka isagu uu ka leeyahay waxyaabaha ugu horeeya ee la rabay inuu ka hadlo madaxweynuhu aan- aan je- aan jeclaa inuu inuu xoojiyo waxaa ka mid ah een, wadanka security-giisii ciidankii xoogga ee dalka dalka soomaaliyeed een, inuu muxuu ahay sheekeen ee, lacagta een, muxuu ahay sheekeen ay u baahan yihiin iyo waxaas oo dhan inta amasom maalin walba malaayiin daaroo lagu qarash garaynayo in la geliyo ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed khudbaddan madaxweynuhu ka jeediyey xarunta nabadda ee maraykanka waxa ay qayb ka ahayd booqasho uu madaxweynuhu iyo wafdiga uu hogaaminayo ay ku joogaan maalmahani dalkan maraykanka
aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadanuna la socodsiinaya khudbaddii uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu v o eda siiye ka hor intuu khudbadiisa ka jeedinin machadka nabadda ee maraykanka ee xaruntiisa magaaladan washington d c
hay-adda qaxootiga qaramada midoobey unhcr ayaa sheegtay in cadeymo laga qaaday dad kasoo badbaaday dooni badda meditereniyanka oo degtay bishan horraanteedii ay muujinayso in doontaasi ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa afar boqol oo qof unhcr waxay sheegtay in koob iyo afartan qof oo badbaaday loo qaaday dalka griiga wariyaha v o eda ed yaranian ayaa warbixinta nooga soo diray qaahira waa kan cumar xasan
mas-uuliyiinta griega ayaa isku diyaarinaya in ay garoonka ciyaaraha ee jasiiradda krete ay ka qaadaan tobannaan qof oo ah dadkii ka badbaaday doontii siddeeddii bishan abriil degtay kadibna ay u wareejiyaan xarun ku taalla dhulkaasi griega dadka ka badbaaday masiibadaasi ayaa u sheegay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga in ku dhowaad afar boqol oo qof in ay biyaha ku dhex daateen markii ay kula degtay doontii ay saarnaayeen badda mediteraaniyaanka ee xeebta dalka libiya dad goobjoogayaal ah oo toddobaadkani u warramayay qaybta afka soomaaliga ah ee idaacadda v o e da iyo weliba waaxda geeska afrika ee idaacadda v o e da ayaa sida oo kale iyaguna wararkan kuwo la mid ah u sheegay idaacadda tahriibayaasha badbaaday ayaa sheegay in doon yar lagu soo daadguraynayay dadka oo lagu wareejinayay doon kale oo weyn marka ay degaysay doontaasi hase ahaatee tiro yar oo tahriibayaasha ah ayaa awooday in ay dabbaashaan oo ay dib ugu laabtaan doontii yarayd ee hore ugu dambayntii doontaas oo ganacsi ah ayaa samata bixisay kow iyo afartanka qof ee ka badbaaday masiibadaas waxaanay ku dejisay meel u dhow dekedda krete ee kaalamata haddaba afhayeenka hay-adda u n h c r ariyandi sbanaki ayaa jasiiradda krete ugu sheegtay warfidiyeenada in dadka badbaaday badankoodu ay argagaxsanaayeen sidaas darteedna ay qaarkood ooyayeen dowladda soomaaliya ayaa isniintii iyadu sheegtay in laba boqol oo muwaadiniinteeda ah ay ku dhinteen masiibadaas doonta degtay ayaa sida oo kale waxa la sheegay in ay saarnaayeen tahriibayaal ka kala socda waddamada kale ah etoobiya suudaan suuriya iyo dalka masar tahriibayaasha badbaaday ayaa sheegay in ay doonta yarar ee sabanaysay ay ka soo kacday magaalada tubruuk ee dalka libiya meel u dhow xadka dalkaasi masar wiil dhallinyaro ah oo etoobiyaan ah oo isagu ka badbaaday masiibadaasi ayaa u sheegay wariyayaasha in tiro aad u yar oo ka mid ah dadkii saarnaa doontaasi degtay ay badbaadeen sida oo kale sayid saadiq oo ah nin la yaqaano oo masri ah islamarkaana bartay cilmiga siyaasadda bulshada ayaa u sheegay idaacadda v o e da in muhaajiriinta iyo qaxootiga afrikaanka ah ay sirayaan dadka wax tahriibiya si ay lacag u bixiyaan oo ay u galaan safarka khatarta ah ee ku wajahan qaaradda yurub waxaanu yidhi qaar ka mid ah maafiyada yurub iyo qaar ka mid ah maafiyada afrika ayaa iskaashaday si ay u xadaan lacagta dadka qaxootiga ah oo ay u geliyaan xaaladahan halista ah oo kale waxa ay iyagu dan ka leeyihiin oo aan lacagtaasi ahayni ma jirto ugu dambayntiina hay-adda u n h c r ayaa sheegtay in ku dhow kun qof in lagu guray maraakiibta qaxootiga kuwaasoo laga helay xeebaha waqooyiga qaaradda afrika sannadkan mahadsanid cumar xasan oo inoo akhrinayay warbixintii aad yaranian
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkani waa v o a abaalmarinta dhallinyarada ku soo baxaya dhinaca hogaanimada ee dunida ayaa sanadkan la siin doonaa toban dhallinyaro ah oo da-doodu u dhexayso lix iyo toban ilaa iyo afar iyo toban sano kuwaasi oo waddankan maraykanka ku maraya saddex asbuuc oo safar ah oo ay ku arkayaan nolosha waddankan dhallinyarada waxaa ka mid ah caasho xasan oo ka timiday magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee kenya waryaheena ismaaciil xuseen farjar ayaa la kulmay warbixintana nooga soo diyaariyey dhalinyaro ka kala socotay dalal kala duwan ayaa la keenay dalkan maraykanka si loo siiyo tababaro kala duwan oo isugu jira xirfadaha shaqada iyo weliba hogaaminta dhalinyaradan oo casumad ka helay dowladda maraykanka waxaa ku jirtay gabadh soomaaliyeed oo ka socotay dalka kenya waxaana lagu magacaabaa caasho xasan waayo safarkayga maraykanka wixii iiga baxay waxay ahayd wadamooyin kalean isku imaanay oo waxaan iswaraysanay dhib yacni ammaan la-aantan inayna haysato oo wadan kastana waxaan ka arkay inuu horta ee maxay ahayd sida anagana haysata ay haysato oo wadan nabad ka jira ayna jirin oo maxay ahayd sidan midda kale shaqo la-aanta dhinaca dhalinyaradu waan ka simannahay ayagana firkooda waa sidaas een waxyaalo badan oon ka simannahay laakiin waxaan rajaynayaa insha allah markaan noqono waxaa la i baray si loo qoraayo proposalka waxaa la i baray video proposalka aa samaynaysa si video aa ugu hagaajinaysa Een, marka waxaan rajeynayaa insha allah inaan isbedel weyn intaan project waxaan u baahannahay aniga aan soo qorano video ka hagaajisano inaan wax alla wixii aan jecla dhinaca dhalinyarada inaan ku saacideyn karo oo meesha aan ka imaada ka imaadaan insha allah caasho oo ku sugan xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka ee ku taalla washington ayaan ugu horreyn weydiiyey ka hor intii aanay helin fursaddan shaqadii ay qaban jirtay Ee, waxaan ka imaaday kenya magaalada waxaan ka imaaday gaariso Een, shaqada aan hayo waxaa kamid ah hogaaminta dhalinyarada Een, dhalinyaro ay isku imaadaan meel intaan fadhiisano aan isku imaano oo proposal intaan qorano hay-adaha waxyaalaha een, dhalinyarooyinka oon waxba akhrisanin mise dhalinyarada aan waxba haynin een, een, say ku ee, maxay ahde ay horumarin ku heli lahaayeen oo training ku heli lahaayeen ayaan intaan u tagna hay-adooyinka yaan waxaan wareysan jirnay wax alla waxay noo qaban karaan markii proposal yar ee soo qortana dhahan waxyaale intaan qabano ayaan dib ugu celin jirno oo wixii ee, maxay ahayde wacyigelinna waan samayn jirno dhinaca nabadda ah caasha iyo dhallinyarada kale ee kuwa helinaysa barnaamijkan ayaa daawasho iyo aqoon kororhsi loo geeyey goobo badan oo ay leedahay dowladda maraykanka waxaana ka mid ahaa goobaha ay booqatay xarunta senadka ee dalkan maraykanka dad intee leeg ama xaggee ka kala socdaa ka qaybgala barnaamijka tan toban qof ayaa nahay Wee- waxaan ka kala imaanay wadan la dhahayo burma wadan la dhahayo een, afghanistan wadan la dhahayo tunisia ee, wadan la dhahayo indonesia een, wadan ee, gaza kenya intaasaan ka kala imaanay waxaana la geeyey horta shalay oo kale aan soo aragnay ee, sanadyaha sanadka guriga ee, maxay ahde meesha baarlamaanka sanadkaan tagnay Een, waxyaalihayna wareysanayeen projectkii waxyaalihi aan qabanaynay Een, een, waana ka wada hadalnaa iyagana su-aalihayna wareystaan anaga su-aalaha is wareysan wixii aan is wareysanayna waxay ahayd un een, yacni hogaaminta siday wax u hogaaminayeen iyo siday wax u sameeyaan iyo nooc dalalka lagu casmay barnaamijkan oo lagu magacaabo emerging young leaders ayaa waxaa caashi ay sheegtay in ay wax badan ka baratay waxayna tilmaantay inay dib ugula noqon doonto deegaankii ay ka timi casharada iyo waayo aragnimada ay ka heshay intii ay ku sugnayd dalkan maraykanka caasho iyo kooxdii wehelinaysay ayaa la guddoonsiiyey abaalmarin kala duwan oo lagu aqoonsaday wixii ay ka dhex qabteen bulshooyinkii ay ka yimaadeen
taasi waxa- wuxuu ahaa kaasi wuxuu ahaa ismaaciil xuseen farjer oo warbixin nooga diyaariyey kadib markii uu la kulmay caasho xasan oo ka mid a dhalinyarada dhinaca hogaaminta loosoo- looga soo xulay dunida ee sanadkan ku sugan dalkan maraykanka halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america haatana kusoo dhowaada xubintii sarifka iyo sicirka asxaarta boosaaso waxaad nooga soo dirtay faadumo yaasiin jaamac
subax wanaagsan dhegaystayaal qiimaha sarifka doolarka maraykanka ayaa suuqa magaalada boosaaso waxa saaka oo khamiisa boqolka doolar gacanta hore lagu kala sarifanayaa laba milyan afar boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah iyadoo gacanta dambena lagu kala sarifanayo laba milyan iyo shan boqol oo shilinka soomaaliga ah dhinaca raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee ay dadku inta badan isticmaalaan ayaa sonkorta loorkeedii waxaa lagu kala iibsanayaa labaatan iyo sideed doolar burka nooca cumaan ayaa loorkiisi waxa uu marayaa labaatan iyo laba doolar bariiska ayaa ayaa loorkiisi waxaa suuqyada magaalada boosaaso lagu kala iibsanayaa labaatan iyo laba doolar iyo bar kartoonka baastafiinada nooca santa aliinda ayaa kartoonkeedii waxaa la kala siisanayaa kow iyo toban doolar saliidda xayaada ayaa kartoonkeedii waxaa lagu kala iibsanayaa toban iyo toddoba doolar sharaabka noocyada najaraal mango saytuun iyo mushakalka ayaa kartoonkoodii waxaa lagu kala iibsanayaa toddoba doolar iyo bar kartoonka timirta v i b da oo ay ku jirto siddeedda kilogaram ayaa la kala siisanayaa toban doolar iyo bar oomada hilaac ee dalka lagu farsameeyo ayaa kartoonkeedii waxaa la kala siisanayaa kow iyo toban doolar kalluunka oomaar nooca yaryar ayaa kartoonkiisii waxaa la kala siisanayaa labaatan iyo sagaal doolar dhinaca shidaalka ayaa fuusada naaftada ah waxaa suuqa magaalada boosaaso lagu kala iibsanayaa sagaashan iyo shan doolar halka fuusada batroolka ahna lagu kala iibsanayo boqol labaatan iyo shan doolar barnaamijka subaxnimo ee sarrifka iyo suuqa faadimo yaasiin jaamac v o a boosaaso
mar kale subaxan wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotan waa v o a bal haatanna aynu jalleecno kaalintii suugaanta ah heestanna kusoo dhowaada khalqigooda yaqaan ha yeeshee qusho gaaraan qaadaa dhigayaaye jacayl jacayl jacayl maad ila qaybsan nin qabiiri sidaada uma qaylo badnee qalad baad socotaa qul yaroo istartiibi qodobkaadi su-aashayna anoo qiilba u haystaa isma qaadan karna hayso soo qadimin stop
qorshahan dejinaya qarada hadlaa kacay igu wada qujucaane qorshahan dejinaya qarada hadlaa kacay igu wada qujucaane sadiyadkaasiyo xaajadi qaloogalo kawbir sameeye qayshadana haysan sadiyadkaasiyo xaajadi qaloogalo kawbir sameeye qayshadana haysan waka qarin kumaadinay kaa baray inaad qaadishay tahay qurxiyo wanaaguye horta maysu qalana waka qarin kumaadinay kaa baray inaad qaadishay tahay qurxiyo wanaaguye horta maysu qalana
halow shan habloodaa kuu joogaa waar kuwii kalaa hareerahayaga ka batay aanu kaaji ka joognaay adeero kuwaa naga fasax hareerahayga ka bataya hadda hal lama hayo
qosolkaadan ka arkaa inaad igu socod qosolkaadan ka arkaa inaad igu socde qalbigaagu seebu shaayirka qadiiri qalbigaagu seebu shaayirka qadiiri qosolkaadan ka arkaa inaad igu socde qosolkaadan ka arkaa inaad igu socde qalbigaagu seego jacaylkau qadiir heestaasi allah u naxariistay xasan deeriye iyo shankarwaan axmed sagal ayaan kusoo xirinaa idaacaddii subaxnimo waa anigoo haaruun macruufa iyo cumar xasan oo idin leh nabadgelyo
Thank you.